taswiirta saddex iyo tobnaad
ilaahay waa uu diiday sawul inuu boqor u noqdo dalka reer banu israa'iil maalin ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi samuel qaado quluuc oo ku shub subag oo waxaad tagtaa magaalada betlehem ee jese waxa aan doortay mid ka mid a wiilashiisa inuu boqor noqdo samuel waxa uu sameeyey sidii alla ku amray markii uu halkaa tegayna wuxuu arkay wiilashii jese oo halkaasi jooga mid ayuu markaasi xaqiiqo ku hobay inuu noqonayo boqor laakiin ilaah baa ku yidhi samuel ilaahay ma fiiriyo dusha ilaahay ma eego jidhka ama korka laakiin waxa uu eegaa qalbiga toddoba wiil oo uu dhalay jese ayaa waxa ay horumareen boqor samuel oo mid iyaga ka mid ahna markaa uma uusan muuqan inuu noqonayo boqor markaasuu samuel wuxuu ku yidhi jese miyaad hubtaa kuwani in ay yihiin wiilashaada markaasuu wuxuu ku yidhi haa waa jiraan laakiin waxaa jira mid yar oo ariga ilaalinaya haddeer markaasa samuel wuxuu ku yidhi ii keenkaas isaga ah markii la keenay markaasi wiilka wuxu uu ahaa daa'uud oo markaasi waa u quruxsanaa oo waxa uu ahaa mid xoog badan ee aanay ka muuqato aqliyad kaasina waxa uu ahaa midka uu ilaahay doortay inuu noqdo boqorka reer banu israa'iil markii uu markaasi samuel subkayey daa'uud ayaa markaasi ruuxa quduuska ah kor ka soo degay oo ku soo degay daa'uud maalin maalmaha ka mida daa'uud isaga oo ariga la jooga ayaa markaasi libaax isku dayey in uu dilo laakiin daa'uud waxa uu ahaa mid geesi ah oo xoog badan waa uuna dilay maalin kalena waxa uu gacantiisa ku dilay bahalka la yidhaahdo dubbaha intii aanu dhegaysanaynay cajiladan ama aad la socotay taxanahan miyaad aragtay sida uu ilaah wax u samaynayo ee uu samaynayo sida annagoo aanu u filaynin ogow ilaahay inuusan fiirinaynin dhanka dadku wax ka fiiriyaan ilaahay waxa uu eegaa qalbiga laakiinse dadku waxa ay eegaan qofka muuqiisa ama jidhkiisa saaxib ilaahay muxuu ku arkayaa qalbigaaga haddeer